sheekhana marka hore ku soo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan marka xigta si kooban inooga waran bal mas'aladan waxa uu sharciga islaamka ah ka qabo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين masaladan soo korortay ay haweenta wasiiradda ah ay ka hadashay ee ku saabsan nikaaxa iyo qadaayaadka ku hareeraysan masaladaasi waa masalo khatarteeda le weeyaan waa masalo u baahan icaadatu nadar waa masalo u baahan dadka waalidiinta ah inay ka fiirsadaan awlaaddooda iyo gabdhahooda dadka culummadana oo rabbaaniyiintana sida ay tahay oo saxda inay u baraarujiyaan ee awlaaddu waa ammaano ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu ammaanaystay weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ammaanaadkaas innaa caradna alamaanata ammaanadaas waxaa ka mida awlaadda ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu kula xisaabtamaya wa khaasatan usarka banaadka ah iyo gabdhaha si gaaray mas'uuliyaddoodu waalidkeed waalidkood ay u saaran tahay oo ilaahay subxaanahu wa taala nebigu uu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam gabadhu hadday ay la soo doonto oo ay qaangaarto waxa weeyaan shuruudaha lagu bixinaya ninkuna shuruud buu ku guursanaya waxaa nebigu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fasawijuuh hadday macnaha idiin yimaadaan kuwan dad macnaha waxa weeyaan akhlaaqdooda iyo diintooda aad ku kalsoon tihiin u guuriya lama odran nin kasta siiya waxa weye laakiin akhlaaqda iyo magaranaysaa diin ayaa waalidku gabadhii gabadhooda ku bixinaya idan marka gabdhuhu waa boorso bay culummadu ku mathalaan xirxiran oo sakatuuraysan oo guri taalla weeyaan waxa weye ninkii iskala tagaay waa tuug khaa'ina weeyaan asagoo aan weyddiisan ehelkeeda nikaaxyo fara badan baa jaahiliyadii jiri jiray oo macnaha weeyaan macnaha gabdhaha loo guursan jiray mid lala cararo soomaaliduna way soo gaareen kuwa macnaha waxa weeyaan macnaha dhabargaraac la yidhaahdo kuwa ma garanaysaayo heeran la yidhaahdo oo iska taga oo meelaha ra ka raasada kuwa macnaha faras lagula cararo dhabargaraac la yidhaahdo kuwa dadkooda la weyddiisto jaahiliyadiina waa jireen wax alla wixii nikaax ahaa oo macnaha soomaali ku dhaqmi jidhay iyo jaahirigii ilaahay baa baabi'iyey saxwooyinkan saxwadan islaamiga ee baraaruga ee towxiidka khaaliska ah ayaa waxay sababtay gabdhaha in ehelkooda la weyddiiso waa la garanaysaa dowladdii dhexe waxa weye waxaa la geyn jiray macnaha warmaxan iyo wallaweyn mar waxaa la geyn jiray cagaaran iyo marka hadda waxa weye waa lagu baraarugay xadiid axaadiidtii nebiga sal ly salam ayaa meel kasta laga sheegay gabadh kasta oo aan weligeedu uusan bixin iyo macnaha waalidkeed ama adeerkeed ama walaalkeed ama aabbaheed macnaha ama awowgeed ama adeerkeed labaad dadka weligeeda nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam fa nikaaxuhaa baatilun fa nikaaxuhaa baatilun fa nikaaxuhaa baatilun nikaaxoodu waa baatil nikaaxoodu waa ma jiro nikaaxoodu waa fasaad marka waxyaabahan hadda soomaalidu ay ku baraarugtay oo waxa weye la qaatay waxa weye dadka raba hadda inay akhlaaqdii dib u tirtiraan oo ay haweentan wasiiradda ah sheeganaysaa ay ku qawlayso waa in shiikh loo sameeya waa in meel loo fariisiyaa waa in shati loo gooyaa soo ma jeedaan waxaasi oo dhan waxa weye waa akhlaaqdii wanaagsanayd ee oo lagula dagaalamayo weeyaan naagtaani waxa weeyaan waa dadkaas macnaha la soo dirsaday una taagan akhlaaqda inay hablaha muslimaadkaa ay ka fasaadiso gabdhihii muslimaadkaa ee guryaha joogay oo waalidkood gacanta ugu jiray oo ninka ay ka jeegareeyaan ay siinayeen inay tidhaahda soo baxa oo mid akhlaaq xun iyo mid fasaad wada iyo dhaalim iyo mukhaadarayse iyo khamrayacab iyo waxa weye magaranays ay macnaha ay faraqa ugu xirto marka waxa weeyaan ka digtoonaada alfaad erayadan erayo saxa ma aha erayo diineed ma aha waa shay macnaa hay-adihii iyo gaaladii laga keenay waa wey waana dad fara badan waxyaabaha maanta layaab kale waxaa ka mid a haweenkiibaa waxa weeyaan jalbaabkii qaatay oo sharciga ahaa baa jalbaabka laga siibaya oo tabarruj iyo qaawanaan allana uu yidhi walaa tabarrajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa ha u soo bannaan bixinina kuwaa gabdhihii jilbaabka ka siibaya oo laqaawanaanta la rabnaa kuwo waxay rabaan inay badeeco ka dhigaan oo ay hoteellada geeyaan kuwo waxay rabaan inay macnaha daawada iyo bootarka iyo lagu xayeysiiyo oo ay isqaawiyaan kuwo waxay rabaan inay macnaha riwaayadaha iyo musalsalaadka waxaas oo dhan gabadha muslimadda qiimaha ilaahay uu u sheegay oo uu yidhi gurigaaga joog muslimad baa tahay oo la xaqiri jiray sida islaamku u wanaajiyey sida saddex xaq ah loo siiyey cunugeeda oo awlaaddeeda looga siiyey sida macnaha loo soo doonayo sida macnaha dhaxalka ay u leedahay sida ilaahay u maamuusay sida layidhi jalbaabka u xirta waxa weeye ma garanaysaayo waxaweye yudniina calayhinna min jalaabiibihinna daalika adnaa an yucrafna falaa yuudayn waxaas oo dhan allihii abuurtay ayaa sidaa u siineeyey oo u qurxiyey kuwaan mar kale marka guryaha ka soo baxa maya meelaha nimanka guursada maya sidaa yeela waa dad hay-ada ay soo dirsadeen muslimiintu yaysan lagu kasoomin waalidiintow gabdhihiinna ilaaliya haweentaa waxaan leennahay rabbi ka cabso haddaad waxa weeye gaal la soo diray tahayna haddee gaal awalba waxba ma annaan wadaageen wadaagin waxna iskuma kaayo jiraan sheekh balli dowladda federaalka maxay tahay danta ay ka leedahay in falka nikaaxa xaaraanta ah ay dhiirigelin u samayso haweentaani waxa weeye intaas oo wasaaradood bay soo martay wasaarad markii laga qaado mid kalea loo dhiibayaa mid haddii laga qaadana mid baa loo dhiibayaa waxaas oo dhan ayada ma aha waxaa keenaya ajando khafiya iyo gaalo macnaha wadata oo odhanaysa magre qaramada midoobey wasaaradda ha loo dhiibo taasna ha loo dhiibo taasna ha loo soo wareejiyo wax ayadu xooggeeda ah ama ma garanaysaa fikirkeedaa ma aha ee waa wax magarasa qaramada midoobe iyo dowladahan duwalkan waxaweye faragelinta ku haya macnaha dowladdan mudaxweye oo ay rabaan inay ku fasaadiyaan ayay ka socotaa intaasoo hay-adood baana loo dhiibay intaas oo wasaaradood baan laga soo kala beddelay waa haween marka ajendo kala furinaysa qaar baa ayagu waad garanaysaanoo liwaadka u doodayey waad garanaysaan hebel sacdiye iyo midda la leeyaha guruubka qaar baa u doodaya ma garanaysaayo in macnaha waye gabdhaha waxa weye la sawiro oo c c t v iyo laga qaaday hoteellada la geeyo qaar baa way hadda u doodaya nikaax xaaraana qaar baa u goodaya hay-adaha hoteellada waaweyn in la geeyo iyo biijajka naagahan waye la soo diray ee macnaha ajendayaasha khafigaa wada dadka muslimiinta waa inay isa ku baraarugaan waa inaysan ku kadsoomin ama dowladdan riddada oo gaalada ayadu dano kaley ka leedahay gaaladu ha ku ammaanto waa dimuqraadiyiin ha la yidhaahdo waa sidaa ha la yidhaahdo waxaweye danaheenee fuliyeen ha la yidhaahdo waxsaase ha la yidhaahdo haba yaraatee maslaxada muslimiinta soomaaliyeed ma wadaan hablaha muslimaadka ee soomaaliyeed dantooda gabdhahaani ma wadaan dowladdan ridadaay wax kale iska dhaaya dhaqaalaheedii iyo baddeedii iyo berrigeedii iyo waxeedii markay cuntay bay qabuuraha kala baxayaan oo iibsanayaan dantooda ma wadaan danta muslimiintu waxay ku jirtaa waa ilaahay diinkiisa weeyaan waa kitaabka ilaahay weeyaan waa sunnada nebiga sal salam weeya inay ku dhaqmaan arrintaasi waa arrinta maslaxada muslimiintu ay ku jiraan qofkii caqligana waa og yahay midka doqonkaana loo sheegmayo amaa gaaladan iyo gabdhahan la soo dirsanayo ha lagu baraarugsanaado wa jasaakum allaahu khayran
kaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed axmed balli oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed oo si sharciga waafaqsan uga hadlayey nikaax xaaraan ah oo loogu yeero qodbasiro oo ay dowladda federaalka dhiirgelin u samaysay